أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayno xaaladda deegaanka maringubaay oo ay bulooyin ka hor iskaga baxeen ciidamada shisheeye ee kasoo duulay waddanka ugandha barnaamijka inta uu socdo waxaan kusoo gudbin doonnaa dhibaatooyin ay ciidamada shisheeye ka geysteen deegaanka innagoo dhanka kale eegi doona horumarka iyo isbeddelka uu la yimid maamulka islaamiga ah فيه دك واجتيان فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتيان maringubaay waa deegaan istaraatiiji ah oo dhacay inta u dhexaysa buulamareer iyo degmada baraawe oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana sii marta waddada laamiga ah ee xidhiirisa baraawe iyo buulamareer bilooyin ka hor waxaa ku sugnaa oo saldhig weyn ku lahaa ciidamo ka tirsan kuwa ugandha waxayna u arkayeen deegaan muhiim ah oo isku xiraya ciidamadooda ku sugan baraawe iyo buulamareer hase ahaatee waxay iskaga baxeen muddo hadda laga joogo dhowr bilood kadib markii ay ka tambadatay cabsida joogtada ah ee ay ka qabaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo weerarada habeendheelmadka ah ee lagu miraye waxay halkaas ku sugnaayeen sida aan ka soo xiganay dadka deegaanka muddo u dhexaysa lix sano ilaa iyo toddoba sano waxaana waayihii dambe soo wajahay daruufo dhanka nolosha ah oo ku kalifa inay xataa gataan shidaalkii ay ku shubanayeen gawaaridooda sannadihii ay joogeen waxay dhibaato ba-an u geysteen dadka ku nool deegaanka maringubaay iyo tuulada aqabtalaal oo isku meel ku wada yaala waxayna cidhiiri geliyeen noloshooda habeen iyo maalin marka aad la sheekaysato dadka ku dhaqan labada tuulo waxay kuu sheegayaan inay ku noolaayeen xaalad aad u daran oo aan la suuraysan karin taas oo lagu tilmaami karo inay ku noolaayeen xabsi kor ka furan waxaa lagu soo rogay bandow habeen iyo maalin ah waxaa lagu amray inaysan wax dhaqdhaqaaq ah samayn marba haddii habeenku mugdiyaabo wax iftiin ahna aysan shidin haddii ay shidaanna waxaa loogu soo jawaabi jiray rasaas noolnool waxayna gaareen inay xitaa oogi waayaan jameecadii waajibka ahayd ee la rabay in salaadaha waajibka ah lagu dukado dhibaatooyinka loo geystay reer maringubaay ma ahan wax halkan lagu soo koobi karo oo waxay deegaanka ku dileen dad badan oo uu ku jiro sheekha diib ka ahaa masjid ku yaala tuulada aqabtalaal waxay kaloo laayeen geel fara badan iyo raggii la joogay hadimooyinka loo geystay dadka maringubaay intaa keliya kuma ekaa hase ahaatee waxaa si faahfaahsan uga hadlaya oo aan ka waraysanay odayaasha deegaanka oo dhibaatadan la soo noolaa sanooyin badan iyagoona dhanka kale uga mahad celiya mujaahidiinta hab maamulka wanaagsan ee ay la yimaadeen idaacadda alfurqaan waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol waxayna ku mahadsan tahay booqashada ay noogu soo booqatay tuulada maryaan gubaay maanta waxaan joognaa maalin farxad badan oo aan farxaddaasna la soo koobi karin maanta nasrad ayaa noo timid nasraddii ugu wanaagsaneed oo maanta aan aad iyo aad ugu faraxsanahay waayo oo waxbarashaan helnay qur-aan baa naloo dhigaa tafsiir baa naloo haayaa caqiidooyin baa nala baraa aad iyo aad ayaan ugu rayaaqsanahay masaajidka afar iyo labaatanka sana waa amriyahay markii horena waxaana lagu dili jiray qaadun sigaar ab ana lagu dili jiray laakiin maanta waxaan ku noolnahay marxaladdii ugu wanaagsaneed dhiiggaynaba nuuraayaba hadda habeenkiina magaaladeena bela-deedii iyo wanaageedii iyo alxamdulilah rabbilcaalamiin intaasna waxaan ugu mahad celinaynaa walaayada islaamka oo ayna soo gaartay sidaas daraaddeed aan hadda ku nabad qabnaa nabadeenana boqolkiiba boqol beeraheenii sharaf ayaan ku falanaa kheyr ayaan ku falanaa maasha allah boqolkiiba boqol ma jiraan wax dhibaato oo aad kala kulanteen ciidamadii uganda ee halkan xerada ku lahay waad og tahay in mana had iyo jeer dad ajanabi ah iyo dad oo muwaadin ah inay isku mid noqon karin waad aragtay dadka ajanabiga oo joogaan ay kor kugu yimaadaan in mana dhiiggaagii iyo dantaadii iyo midna aanan ka shaqaynaynin oo dhibaatadaada ay afar iyo labaatanka saa ay ku talinayaan maantana aan ku jirno dad walaalahayna noo yimid oo aan ku jirno nabaddii adduunka ugu weyneed ti aakhiran allah noo sameeyey ti adduunya hadda waa haysanaa adiga maxaa shakhsi ahaan dhibaato ah ay kuu geysteen ciidamadaas dhibaato waa iska badan tahay dhibaato waxaa waaye beerihii aan tegi weynay rafaad badan aan ku soo marnay jidadkii habeenkii aan mari karin xabadooyinna lagu soo ridi jiray baabuurteenna markay socoto oo jaajar mobel laga helay hada hargii jaajarka oo mobeelka laga helay oo nala qarax baawadiin oo nalagu dhibaateeyey Had- dhibaatooyinkaas badan ayaan kala kulanay hadda laakiin maasha allah hadda waa maasha allah marxaladii ugu wanaagsan ee barkintayna noo dheer xarakadii aa noo joogto alxamdulilah rabbilcaalamiin xarakadan waxa aan maanta ka sheeganayn ilaahay abuuray ma jiraan maalintii noo timid ilaa iyo hadda waqtil haadirkan jawiga deganaanta beeraha alxamdulilah shan saa habeennima beeraha ka imaana hadda maasha allah markaad qiimeyso magaalada ganacsigeeda iyo beeraheeda iyo waagii horese yahayd ka hor wallaahi hadda ganacsiga magaalada niyaho boqolkiiba boqol horta ganacsiga hadda waa kala socdaa cajiinka annaga hadda waxaan shiidanaa shan saa habeennimo markii horena maqrabkii haddii laba saa ama hal saa bar la gaaro waxba ma jirinba cajiin ma aanan shiidan jirin ganacsiga magaaladan waa kala socdaa habeennimo hadda daa u baahad waxaad u baahad haddii naagna ay fool noogu qabato hadda meeshaan rabnaa gaarsiisan karnaa kurtuwaariyan gaarsiisan karnaa meel allaal meesha harakada joogta hadda u gudbisan karnaa laakiin markii hore naagaheyna markay fool qabtaan ama way ku dhaman karaan le ma ogi ama haddii waaga noo beriyaan baawur helnaaba imise sanay idinla deganaya nimankan ee ugaandheeska ee halkan xerada ku lahaa lix sana nala deganayeen kusoo dhowo adeer idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan hadda maanta ilaahay sama haysana intii wilaayada aslaanka wadankan soo jaasho hadana koyna mahad balena ee waxbarashada beesha belfiya waaye hadda wadanka waa nii furama imise sana waa idaadaada sanadkay toddobaatan iyo afar waaye ani maxamed jacfar al yiraaha deegaanka ka tirsanay gaaladan ilaahay baan ka barinay in ilaahay naga qaado ayaan ku bari jir markaan salaad kasta tukanno ilaahay inuu naga qaado dhibkooda anoo kaadina toos daaranaya ay waxay yidhaaheen "Wey, musey siimataa waa dami bay yidhaaheen toos intaasaa dhib iga soo gaartay laakiin walaalahay kale dhibaateeyeen amiin lama socon karin baalida lama raadsan karin salaada masaajidka ma la imaan karin alxamdulilah hadda walaalahay marka noo timid nuur iyo nasra noo yimid ka waran marka ee maamulka islaamiga faa'iidada goonida hee laga helay taas maasha allah mala xisaabi karo waa iska banaanka ka cadda sida qoraxdaas anaa waxbarashaan hellay wacdi baan hellay haddii lagu rooya nabadgelyo aan hellay habeenkii meeshaan rabna aadaynaa beeraha iyaga habeennibaan ka imaanana afar saac saddex saac toban saaco aadaynaa markaa salaada ka baxno alxamdulilah maasha allah ma nugo magacaaga anoo ka hadlayo idaacadda alfurqaan Een, macnaa nimankan gaalada horta dhib aad iyo aad waana dhibaateeyeen dhib oo zaa'id aniga markay igu horeysay waxay igu qabteen buulo ay i qabteen god xawaalay igu rideen shan habeen shan maalmood ay igu haysteen shabaabaa tahay shabaab tahay si ii lahaayeen oo maarata xoogaa aaday ii dhibaateeyeen alxamdulilaahi qur-aankaygaan iska qabsaday ilaah maarata iga soo bixiyey xilligaasna waa- xilligaasna waa maarata walaalahayga islaamka meesha joogeen markaan imid waa i wareysteen koley dhibaato hadda waa- waa i gaarsiiyeen laakiin koley ilaah maxaad iskale ilaah iga soo qaaday ilaahna iga soo bixiyey marka alxamdulilah saas ay taana beerigii horta dhibaan ku qabnay markaad safaraad dhahda dhibaan ku qabnay magaalkii dhibaan ku qabnay marka ilaah hadda ma- naseexa ilaah noo keenay maasha allah ilaahay maartin walaalaheyna kheyr allah siiyo islaamiga ah ayagaan maanta maarta oon ku faraxsannahay koley hadda waxaan dhib hadda hadda dhibkii hore waa ilaah waa naga qaada horta toddoba sana mia lix sana iyo barmia maalinlaas ay nala joogeen aadan dhib ugu qabnay maasha allah alxamdulilah beereyna waa tabcanaa xilli aan xilli aan xilligaan baxno nabadaan kusoo noqonaa nabadaan ku seexanaa
haddii aad soo koobto ama aad tilmaamto hal iyo laba dhibaatooyinka ugu weynay nimanka marka ay ku qabteen ku geysteen dhibaatooyinka kow ay ii geysteen buulaan u safray adeegaan maartin adeeg maart meeshaan adeega waa ka xumaa adeegaan u doontay adeegii inta cariirow noqday buulaan adeeg u doontay adeegii markaa u doontay buulo i- intaan la gaarin ay u qabsadeen adi shan habeen iyo shan maalmood su-aal iyo dhib ay ii geysteen maasha allah marki markii dambe ilaah maarta habeen iyo- habeen iyo maalinba san ilaah u baryaayey oo salaadeeda aan u dukanaayo meesha xawaash aan ku dhex jiro salaadeeda ku dukanaayey ilaah u baryaayey ilaah maarta oo iga qaada culeyska inta markaa imaanin ilaahay waa naga qaada haddana culeyskii ka waran horumarka deegaanka amniga nabadda ee noloshii magaaladaoo kale ee deegaanka oo kale socoto iyo xitaa qabaa'iladii iyo dadkii waxaa waaye marka hore isku miisan jiro isdhici jiray oo laisdhibaatay jiro kala nabad galay maasha allah inta hadda macnaha walaayada islaamka noo imaatay maasha allah maarti wax hadda dhib aan aan aragnay ma jiraan waa maarti waa alxamdulilah ilaah mahad iska leh waan iska fiicannahay wax hadda qabaayil hadda isku haystaanna ma aan arkin ilaaha kuma darnaadeen wixii oo dhib awalna haystay waa ilaah naga qaaday dhib kale ma qabno hadda Ee, ummadda soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan ama xitaa ee wadanka kale ee soomaaliya ama caalamka maxaa u sheegaysaa marka waxaan maarata walaalahayga muslimiinta aan u sheegayaa in maarata kufaartan oo maarata inuu ilaah naga qaado walaalahayna islaamigaan la joognaa nabadgeliyo barwaaqo bashbash shan sac kac lix sac kac salaadii waqtigaa rabnaa kaana awalka hore waxay ahayd salaadii masoo ma la aadamay waa cabsan jirnay ma kici jirnay gurigaan sagaaadu ka jirnay hadda waxaa sagaal saac masaajidkan xaadir ku nahay toban saac xaadiraan ku nahay xilli kasto maasha allah ilaahay mahad iskale ee kusoo dhow idaacadda islaamiga ah alfurqaan waxa weeye walaalow aniga waxaa iigu dhib badneed anoo beerteyda dhex joogo waardiyeysanayo doofaariska waardiyeynaya sideed xabadood ay igu soo rideen dhib ay aniga isoo gaarsiiyeen horta taas ilaahayna waa iga fokiyey waxba iguma dhicin maxaa sababay marka waxaa sababay nalba ma arki karinba waxay ku leeyihin shabaabaa soo socda buurkaasay saaran yihiin dhakadaasay saaran yihiin waxbay haystaan bahalkii habeen iyo maalin ay haysteen qofkii miriq dhahaya waxay leeyihin waxa waa shabaab waay ma garati habeenkii guri kama bixi kartid beertii uma dheelma kartid ma soo geli kartid beledkii markii qorraxda dhacdo dhibaatada aan ku qabnay wax yar ma ahayn ilaahayna waxaan ka baryaa ilaahay waxaan ka baryaa toddobaatin dhowr sanaan jiraa ilaahay waxaan ka baryaa intaan noolahay oo weli nafta igu jirto walaayadoo soomaaliya oo dhan xukumaysa ilaahay inuu ituso taasaan ilaahay ka baryaa ma garatid taasaan kusoo kacnaa oonu kusoo toosnaa oo niyaddeedanu ku degan tahay muslimiintoo dhanna waa ogol yihiin ma garatay keliya waxaa naga dhiman ayagoo halkaa noo wada qabta soomaaliya oo dhan ee aniga dhib kaleo hadda aan sheeganayo oo i gaarsiiyeen ma garata adi maxay noo sameynaya waxay noo sameynaya waxay naga biyaan maan nin wadaada oo meesha qabtalaal ka dheelmaday dukaan ku lahay asagoo gurigiisa usii socday bartaas ku kala gooyeen ma garatay mid kaloo mooto wata saasoo kale waa dileen nimankaas dhibay noo geystaan maahana wax ay noo sameeyeen iyo wax soo dhow midna maaha ilaahayna waa naga qaadaa insha allahu tacaala dad kala dilay kuwa inta buulo lagu baabeynayo soomaali waay oo lagu dhameeyey ma garatay hilibkoodii lagu gooyey waa soomaali kan inta lagu dilay nin shiiqo caalinoo la yaqaano u ahay waa soomaali halkaasay ku xareysnaayeen habeenkiina nal ma shida karid meel ma tegi karin qof kade dad kadeedanaan ahayn kadeedan ku jirnay marka ka waran horumarka iyo amniga iyo nabadda aad hesheen maasha allah maasha allah yaa heli karo tan oo kaleba yaaba heli inaad he- inaan heli karno maba umalaynaninba ma garatay maanta nimcaan ku jirnaa waktigaa doontaad beertaad aadee waktigaa doontaad masaajid soo aadee waktigaa doontaad ciddariisa soo salaami kartaa ood soo kacsan kartaa haddii dan ku qabato qof kula hadlaayo iyo wax ku dhibaayo male albaabadee noo furana seexanaa ilaahay mahaddiisa waaye adeer kusoo dhow idaacadda islaamiga ah alfurqaan anigoo ka tirsan odayaasha mariinguwaay waa idin soo dhaweyneynaa horta insha allahu tacaala idaacadda alfurqaan mariinguwaay dhibaato badanaa ku jirta mariinguwaay wax dhib adduunya intii ugu darnada lasoo maray dad iyo duunyaba waa laga baaba'ay hoole waa la waa la baaba'ay geel lo ha ahaata wax kasta ahaadaan hoole sisin iyo duunyadii oo duurkuluude wixii o dhan waa baaba'een intaasay waxaa ka timid ummaddan wax aan loo haynin gaalada kuwamana haysa gaalada ilaahay narsiga adeegoo soo dira war muslim baa tihiin war gaalaad la degantihiin waxaaska jooga alxamdulilah tii aan qaadan waa ka istaagna mahan dhallinyaradan iyo waayiladan sacaddan tii ugu darna aan ku jir lahayn kow mariinguwaay aniga odayaasha deganaan ahay waxaa maqaal nadartu ay nagu soo gaarta rag sidii oo doonfarada oo kale lasu saaray labalaba ay isu saareen adiga shabaabba tahay soo bax adiga hebil baa tahay soo bax adiga hebil baa tahay soo bax heradaa la geysta raggii waa lis dul saare wax ummadda aan la arkin weligeed taas ayaa dad u geystaan kow rag geel la jira iyo geelkooda waa la baabi'iyey waa kas halkaasa ku duwan abusheegow yaa hal qabraa la geliyey labada dhallinyar ay la jiraan afartamee geelna waa ka baabi'een fadidheeradan tan ah waxaa noo maqaalo ah guri oo hooye ku jirta baawaraa la dulmarsiiyey tuulo haa tuulo oo fadidheeradan fadidheeradan waaye war iga jooga war iga jooga war iga jooga waa la kor marsiiyey maalinkii xaggaa ay soo socdaan nafsigaa iga- ili ilaaha ilaa nafsigaa ili maalinkii halkan u soo socdaan busley waa lagu guuri jiray marar dheer waa lagu guuri jiray ambire waa lagu guuri jiray mariingo ankeeda nafteeda waa qahad jirta runtaa roon ambe eh, waraanmal waad aragta masaajid soo u yaalla abaabay waa arag masaajidkiisa wax adduunku wax ah gaala ah saan ay u gashorta maba jiraan nafsigaa ilaahayna soo dejiya alxamdulilah tii aan ka naalonayna maanta af lexda lexdii san ay noola joogaan waxaa laniga ilowsay saddex bilood saddex bilood gudaheed waxaa ilaahay natus wax dhib aan soo maran ee runtaa roon alxamdulilah mujaahidiinta ilaahay khayr ha siiye ilaahayna guul ha ka dhiga diintana lama horeen waayo diinta waa ka dhalanay gaala waa baaba'e gaala inta wax u yaala male dhulkeeda dhulku milihi qabiil uma jooga inta qabiilkeeda ha israadsata annaga tii nabagaayna narseereel oo ilaahay rasaaladii u soo dhiiba taasaan ka taaganahay taasaan guulaysana insha allahu tacaala horumarka ka waran marka mujaahidiinta aad kala kulanteen horumarka mujaahadinta aan kula kulano horta ganacsigii sidii awalkiisa u bilaawday kii korka imaada oo lacagtiisa wata geleediisa u gataa nin saas u fiirinaayo male nin anshuurkeen dhexaayo male alxamdulilaah nabadda tii ugu je- ugu jecleen adduunka taasaan ku jirnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu annagana hadda ammaan zaa'id ahaan qabnaa Ee, ninkii habeenkii soo kacda maxaa jira xataa lama dhahayo waa layska agmaraa waxaan u joogay maringuwaay maalinkay gaalada imaadeen dadkii koola soo qabtaan ayaan iga ahay waxaa nala geeyey beledka gadaashiisa meeshaasaa nala geeyey waa lasoo arooriyey dadka markii lasoo arooriyey dadka meesha lasugu keenay bacdigiisa waa nala soo waday meeshaa nala geeyey xerada nala geeyey xerada banaankaas aalka xagga ay ahayd markii nala geeyey waa nalagu wareystay waxaa la yidhi mataqaanaa fasaxatiin kala taga waa kala tagnay ayaan markii la joogay waxaa dhacday nin ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay guddoomiye oo maringuwaay joogay ninkii qudrada ilaahay waa la dilay al-shabaab maanta habeenimo baa la dilay habeenkii markii la dilay subaxdii ragaa la arooriyey laqa qabtay haddii laqa qabtay raggii waxaa la geeyey xerada laba labaa la isu dul saaray mid afkiisa hoosa la aadiyey mid koraa la aadiyey dadkii markaan maqalnay arrintaas inay dhacday meeshaan aadnay haddana dad waa isu dul saaran yihiin maxaa jiraan dhahnay nimankaan nimankan ninka dee aan ka shakaysanay dhehen waana nimankaan nimanka ma diline ninka al-shabaab disha nimankaan ma dile masaakiin waay qori ma haystaan magaaladay degan yihiin haladay waa la baara arrintan nimankii saasaa lagu soo deeyay waxaa kaloon la kulanay naag waa la kufsaday maringuwaay naag waa loo galay naag gurigeeda jirta buurkaas habeenima loo galay nin gaala u galay raadkiisaan raacnay xeradan uu geynay taas waa dhacday cid qarin karta male cidda fari karta male gaalada waxaa lagu qabay dhibaato badan ayaa lagu qabay horumarka ka waran marka mujaahidiinta aad ka hesheen waxaan ka helnay nabadgelyo buuxdo ebel waxaan dhibaato aan qabnay meeshaas waxaa lagu dilay nin dhahay sheekh maxamuud sheekh ciise laba saac baraa la dilay oo reer boqol soon ah banaankaasaa lagu dilay habeen badowaa la dilay waxaa kaloo kusoo xigay rati geela iri dimanaya laba saasaddex saabin baa la toogtay madax maxamed saaqni laha iska lahay waxaa lagu dilay yaaqaweyne aragteen gabar kalaa lagu dilay iyadoo soon tahay caamile ah koo iyo toban saac iyo bar meesha xerada dusheeda kasoo baxday yaaq weyn iyadoo soomalida la toogtay waa ku- loo ilaalinaysa idina meesha ku dhimatay uuray lahayd ay ku dhimatay ceelka intaasoo dhibaataan ku qabnay say u imaatay al-shabaab nabadgelya helna qoriga ammaanu leeyahay hadda haddaa laakiin meel loo dacwoonahay iyo cidaad ka dacwoonayso ma leh haddaad ka dacwoonta nin soomaaliya qorota waxa lagu dhaha isku mid aad tihiin anaka lukaana nimankan dhahnaa degmada baraha waa ku shaqle aad say ku aadaa degmada baraha yaa- yaa yaa u dacwoonaysa adi laakiin hadda nasriga aan qabna waxay tahay haddii shaksi oo wax ku- ku aragno qalad ama jid aan ka dareyno ama wejigiisa si xun hadduu noo fiiriyo walaahid aan ka dacwoonaynaa shan sano cunugii jiro haddii aad dhagax uu kugu soo tuuro waa imaanaysaa anaa cunugkaasa dhagax igu tuuray waa laga qabanaa xaqayna waa helnay alxamdulilah hadda waxaan ku mahadinaynaa mataqaanaa walaayada islaamiga nabadgelyo buuxdaan qabnaa habeen iyo maalin magaalada leera kashan hadda ebel mugdi ahayd intaasaa dhibaato jirtay maringuwaay dadka degan hadda waxay ku sheekaystaan maa huwa tawxiid ebel ma jirin waxaas barashada deegaanka ka waran si gaar markaa nooga waran waxbarashada deegaanka hadda habeenka mashaahidka waxaa ka socda cashir meeshaan waxaa ka socday madrasadan oo ku dhegan masaajidka waxaa ka socday waxbarasho rag iyo haween leh caadi waa boqol kiiba boqol hadda laba kitaab aan la dhameyaan jeclahay asaasudiin iyo kitaab maawa tawxiid waa la dhameeyey bilooyin kooban oo uu deegaanadan ka talinayo maamulka islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada shabeellaha hoose waxaa isbedelay noloshii dadka deegaanka waxaana dib u soo laabtay waxyaabo badan oo horey loo waaye sababo ku aadan amni xumida halkaas ka jirtay maamulka islaamiga ah ka hor waxaana ka mid ah ganacsiga tacbashada beeraha waxbarashada oogidda salaada jamaacada iyo wixii la mid ah mar aan dhex galnay suuqyada deegaanka miringubaay ayaa waxaan soo waraysanay qaar ka mid ah ganacsatada wax ku iibiya suuqa ganacsida hadda waxaa waaye aboos waaye sidii hor ma beedaanka waxaa waaye marunguwaaya joogna anugu ee wax dhima jiro dukaanaha meelahan fadhiya ee ganacsi beel waaye sidii hor ma ah hadda dhaqdhaqaaqi haddaan u fiicnaa marka hore waxaa waaye mal shaqey jiray dhib waasaaya hadda laakiin free waaye dukaanka ilaa lix sac toddoba sac sideed sac waa furanta hadda maasha allah wax dhib ma jiro hadda dhibaatooyinkii marka hore aad ku qabteen nimankan ugaandheska ee halkan deganay maxaa ka mid ah oo dhibaate waxaa waaye maqribkii haddii la tukaday amba isha eh waa la heri jiray Ah, waxaa waaye hataa mooto iyo waa meelaha laamida maltegadan inta waxa wax yar toosh nal haddii arkay waxaa waaye wax weynaa gemi jiray laakiin hadda sideed sac sagaal sac toddoba sac toban sac eh, waxaa waaye mootayaasha firi waaye meeshara waa socdaa meeshara waa kasoo baxaa wax dhib ma leeda maasha allah wadankeena eh.
waxyaaba aad ka ganacsata marka hadda maxaa ka mid ah oo dadka deegaanka aad ka gadato Ah, waxaa gadooya waxaa waaye sokor ee iyo daawo ee dhinacaan waxaa gadooya alaab moota ee oo wax kasta ee alaab moota ee qaybta waxaa waaye farmashiya waaye qaybta waxaa waaye sokorta iyo burta ee qaybka kii saddexaad waxaa waaye alaab moota ee Ah, maya hadda waxaa waaye wanaanka hadda nuu fiican ee hadda beela ee wadankeena ee maasha allah ee markii hore waxaa waaye dhib iyo saxariile oo waxaa waaye wadankeena unu kaalena waxaa waaye gumeys iyo wixii ma- ma ka baxi jira laakiin hadda free waaye maasha allah ya waxaan joognaa maringuwaay waxaan ka ganacsanaa dukaan dhibkii hadda aan qab horay iyo hadda ganacsigan hadda ayaa fiican amnigeyni amnigeyni horay hadda tagan kanaa fiicana wax dhibaato aan ku qabana ma jiraan maxaa ka mid ah dhibaatooyinka aad ku qabteen ee ciidamada uganda ee halkan ku sugnaa iyo caqabada ay ku hayeen ganacsatada habeenkii haddii hoolaha ay naqlumaan ma raadsan karno Ee, beeraha haddaan falayno leerka ma la shidi karo alxamdulilah hadda ayaa fiican marka gaalada joogta ganacsi la-aan baan ahayne Ee, hadda insha allahu hadda waa fiicannahay marka hadda ganacsiina waa socdaa hadda markaan adiga sh- ka shaqsi ahaan maxaa ka ganacsada weysaa hadda yaanyada iyo qudaar yar oo barbarooni iyo waxaas qudaar ah iyo moos iyo waxaasaan ganacsanoyaa halkeed ku sugan tahay deegaan ahaan marka deegaanka waa mariinguwaay aan ku suqan yahay asalaamu calaykum maama kusoo dhow idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ee adigoo ka warbixinaya halka aad ku sugan tahay iyo nabadgelyo caafimaadka hadda baa ku dhacnay weligaan yaan arka nadiif ah wadanka dhan noo salaaxba meel aan marna hataa waa waayna haddaa ilaahay naga bixiyo mariingawaay irooli nabadgelyo nadiif hadda lee baragno
waa gartay ee waxaa ii muuqata inaad ka mid tahay maamooyinka ama haweenka ka ganacsada caanaha ee marka ka waran ma dadka tuulada ku dhex jira ka mid tahay mise bannaanka ka imaada bannaankaa ka amaada laakiin waa daris baan ahay halkeed soo mari jirta markaad tuulada soo gelayso shaydaankii naga baxa eradiisaa soo mari jiray maxaad dhibaatooyin oo caqabadaha oo kala kulmi jirteen marka waan silacs jir ilaahay yaa naga waday alxamdulilah dhaqaar baanu baxnay qaabka iyo hanaanka hadda u ganacsataan ka waran marka alxamdulilah waxar dhib leh maka jiraan waar fiicnay
يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساب intaas kadib waxaan u jihaysanay dhanka xerada ah oo ku taalla meel ka baxsan deegaanka balse aan sidaas uga fogeyn markii aan dhex istaagay xerada ayaa waxaan ka eegay dhan weliba waxaana ii soo muuqday waxyaabo badan inkastoo ay aada u weyn tahay islamarkaana dadka qaar ku tilmaameen inay tahay xeradii ugu weyneed ay ciidamada shisheeye ka samaystaan shabeellaha hoose waxaan hadda dhex taaganahay ee, qayb ka mid ah xerada xeradu waa xero aada u weyn hadda waan dhaqaaqayaa ee, waxaana ku dhex soconayaa ee, xeradii gudaheeda waxaa hadda iga soo hormuuqday mid ka mid ah sanduuqyada ee, lagu shubto rasaasta gasacyaal fara badan oo caanabooro oo aanan garanayn ee, waxa ay ku sameynayeen ayaa horteyda ka soo muuqanaya marar badan ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku soo weerareen ciidamada uganda ee halkan ku sugnaa Een, hadda waxaa halkan ee, ku mushaaxaya ama ee, halkan ee, si nabad ah ku joogo oo xoolo ku ilaashanaya maadaama ay meeshu tahay meel duur ah kana baxsan deegaanka ee, dad ka mid ah kuwa deegaanka oo ku naaloonaya nabadda iyo amniga ay ka dhaxleen maamulka islaamiga iyagoo weliba sheegaya inaysan markii hore ka soo agdhowaan jirin xeradan een, markii ay ku sugnaayeen ciidamada uganda oday waayeel ah ayaan ugu dhex tegay gudaha saldhigga isagoo halkaas daajisanaya arigiisa
inta waxaa la yidhaha marigubaay meesha hadda fadhido maxay ahaan jirta waagi hore waa horta xero gaale ahaa jirta waa garta Xa- hareerheeda hataa ma soo geli jirin maantana ka waran maanta waa iska seexa waay waxaa tarankiilkaada hurid waay haye gacanta maxaa ku haysaa hadda eri Haye.
aan ku daagsasho waa waa gartay wakaa nimcadan ka war naxariis alla iyo ciidankayna oo waxaa maahanohe culimadayna maahan la-aanteed maahan ninka inta joogi lahayn inkastoo aysan hadda ka muuqan xerada waxyaabo badan oo raadad ciidan ah islamarkaana ay burburiyeen agabyadii ay isticmaali jireen badankood qaarna ay dhulka ku aaseen ayaa haddana mar aan xerada dhex maraya waxaan arkay labo gaari oo sidoodii dhulka loogu aasay
wararka qaar oo aan hadda eh, ka helayno dadka xogogaalka u ah halkan eh, waxay sheegayaan in xitaa eh, ciidamada uganda maalinkii ay halkan ka gurayeen ay dhulka ku dugeen gaari dham oo isqaba taasina waxay muujinaysaa sida ay nimankan eh, uga cabsanayaan ama uga baqayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ay hanti iyagu leeyihiin ay gacanta ku dhigto waxaa hadda ii muuqanaya oo aan soo gaarayba goobtii uu gaariga ku sugnaa ee xaqiiqdiina waxaa dhab noqotay xogtii ay bixiyeen dadkii een, halkan ku sugnaa oo aqoonta u lahaa waxaa hadda horteyda ka soo muuqanaya oo ii muuqda gaari dham oo dhulka lagu dugay waxaana la wada ogsoon yahay in marar badan ciidamada uganda gawaaridooda qaarna la gubay qaar kalena ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dad ayaa hadda igula sugan xerada gudaheeda qaar ka mida ayaan codadkooda idin maqashiinaya oo aan ka wareysanaya arrintaas Ee, bal iyaguna indhahooda ku arkaya hadda waxaa ka hor muuqda gaariga cara- cara fara badan ayaa dusha ka saaran ee isaguna dhammaantiisba wuu burbursan yahay gaariga Ee, mid ka mid ah dadka daawanayo ayaan bal ka wareysanaynaa maxaa kuu muuqanaya waxaa ii muuqda baabuur oo la caasay oo inta dambe bannaanka ka muuqato intii kalena ciid ku lagu caasiyo oo dhulka ku jiro Ee, gaarigan markaad fiirsay muxuu kula muuqdaa maadaama uu aad u qarsoon yahay gaariga horta sidiisa ee, wuxuu u egyahay gaari xamuul ah ma ahan gawaarida tawga iyo- ee, waa gaari kalarka cagaarka uu marsan yahay Ee, muxuu kula muuqda adiga waa baabuur sidii kana ciidanka qaadi jiray waaye baabuurkii waa caaseen ciidaa ku shubeen waana caaseen qaybta dambe bannaanka ka muuqda intii kalena waa la qalin xerada dadka igula suganaa ka mid tahay inta aad xerada dhex maraysay maxaa aahaarahoo kale ku muuqday waxaa arkayay wixii ayaka isticmaali jireen alaabtii ma oon ii sheeg een, caano boorihii wixii oo dhan waa godaa u qodeen waa caaseen sidii manaha oo een, ka qariyaan ama ummadda een, wixii mana ayaga ka tageen sidii ummadda ay ka faa'iidaysanin darteeda uga- uga uga caaseen
waa hagaag halkanna ee, waxaa sidoo kale isaguna ka muuqanaya gaari kale oo gebi ahaantiisaba dhulka la geliyey laguna dhex riday god weyn oo halkan ay ka qoteen difaac ahaan ay u isticmaali jireen oo dhinacaha ay caro uga hareeraysan tahay intii aan ku dhex socday xerada maringubay ay iskaga guureen ciidamada shisheeye bilooyin ka hor ayaa waxaan gaaray kontaroolka hore ee laga ilaalin jiray xerada ee, halkan waxaa igaga muuqanaya ee, aan taaganahay difaacyo ay ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ee caratuurka u ahaa ee, kuwa uganda marka een, aad fiiriso ee, qolal yaryar ayaa halkan ka dhisan waxaa sidoo kale aad gudahooda uga buuxo baakado sigaar sigaar la cabay sigaar aad u fara badan laba qol oo nooc maqaasiin ay soomaalidu u taqaan oo kale ayaa halkan ka dhisan Ee, hadda gudaheeda ayaan ku jiraa Ee, markaad labada qol fiirsaba waxay isaga mid yihiin waxaa ka buuxo sigaar fara badan oo la cabay sidoo kale halkaas qol yar oo jajabana isaguna ka dhisan oo sidii kii maqsinkii yaray oo kale ah Een, marka waxay leeyihiin ciidamada soomaalidu intan keliya ayaa xero iyo difaacyo u ahayd oo iyaga ayaa cartuur la isaga dhigaya waxaana la raba in lagu bilaabo iyaga weerarada iyo qaraxyada ugu horreeya oo ay soo qaado xarakada mujaahidiinta al-shabaab intii aan dhex marayay xerada ayaa waxaan mar istaagay meel taag ah anigoo fiirinaya dhinacyada saldhigga hase ahaatee waxaa meel fog iiga muuqday taawarka degmada kurtunwaarey oo ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna arrintan muujinaysaa halka ay isku jireen labada ciidan waa kuwa mujaahidiinta iyo shisheeyaha dhulboobka ah ugu dambayntii deegaanka aan hadda ka soo sheekaynay ayaa ku naaloonaya nimcada amniga iyo kala dambaynta ku dhaqanka shareecada islaamka horumarka waxbarashada iyo hannaanka wanaagsan ee uu la yimiday maamulka islaamiga ah ee halkaas ka jira صاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح
guud ahaana intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkan gaarka ah ee aan kaga hadlaynay xaaladda deegaanka maringubaay oo ay bishii juun ee sanadkan labada kun kow iyo labaatanka la wareegeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فيه يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساب